iyo intii la shaaciyey is-afgaradka ay gaadheen etoobiya iyo somalilan waxay bulshada aad u lafaguraysay oo goobaha lagu kulmo iyo baraha bulshada aad looga hadalhayey isfahanka somalilan iyo etoobiya dhex maray waxaa aad looga doodayay faa'iidada uu leeyahay somalilan iyo khasaaraha ka dhalan karta heshiiskani cabdisalaan aadan maxamed oo ka mid ah dadka taageersan heshiiska ayaa v o a uga warramay fikirkiisa faa'iido badan baa noogu jirtaa somalilan ahaan nomber one isdhexgal baanu keenayna etoobiya iyo somalilan laba boqol iyo iyo boqol iyo labaatan milyan oo maanta aanu anagu doonanay annaga lafteeda wax ka iibino ayaan nomber one keenaynaa oon deked kala lahayn dekedeedaanu ka karaynay macnaha maalgashacaad aan doonanay aanu nomber one faa'iidada u tahay faa'iidada labaad aanu ka helaynaa waxa weeyaan isdhexgalka aanu awal intii dambe u fududaaday in somalilan iyo etoobiya isdhexgalkooga aad wanaagsan yahay hal kanal oonu helinaayo maanta kiradaa laga kariyey labaatanka kilomitir dee ilaa ilaa way iska banaanayduun kadibna markaa waxaan qabaa uun kuwaa laga kareeyey jabuuti jabuuti intaa waxaa degan china degan maraykan baa degan faransiis baa degan inta waa laga kareeyey tanna kiradun bay kamid tahayo sidaa kuwaa looga kareeyey bay kamid tahay faa'iidada iyagu ay ku qabaanna waad aragto jabuuti waxay noqotay dalka keliya afrika maanta ugu horumarsan halkana saas ilega waxay noqonaysaa un maadaama uun dhaqaana naga soo galayo waxay aydayihiin in horumarka intaa le unoo iman doono mafsuud mawlid oo ka mid ah aqoon-yahanka barta cilmiga xidhiidhka caalamiga ah iyo siyaasadda ayaan weydiiyey khataraha ka dhalan kara heshiiskani kow haddaynu ka horeyno xagga amniga oo kale sidayn ogsoonahay amnigu waa tiirka ugu sarreeya ee waddan kasta haynaashado waana udubdhexaadka ugu muhiimsan nolosha aadanaha sida dastuurkeena ku cad siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda labaduba way ka midaysan yihiin ilaalinta amniga dalka haddaba markan halkaa joogto su-aal baa jirta isweydiin mudan oo ah ma jiraa dowlad dowlad kaloo jaar la tahay siisa saldhig military ama laba dowladood oo dunida jaar ah oo isa siiya saldhig military ama kala karaysta inta hogaalkaygaa dunida ma jirto laba dowladood oo jaara oo biis ciidan isa siiya sababtan waxaad ka garan kartaa riski aada u weyn bay leedahay haddaynu eegno kusi soconno khataraha xagga amniga sidaan ognahay dowladda etoobiya dadkeedu aad iyo aad bay nooga tiro badan yihiin waxaa lagu qiyaasaa boqol iyo soddon milyan inaguna de wayna ognahay afar ilaa shan milyan baynahay markaa gaabkay noo dhexeeya aad iyo aad bad ayay u muuqataa oo loo arki karayaa maanta inagoo etoobiya daris wanaag iyo iyo heshiis gana maxaa la dhahdaa ganacsi naga dhexeeyo mooyaane oon weli isu furmin baad arkaysaa etoobiyaanku siday waddankeena u joogaan waayo waxaad og tahay guri kasta maanta oo oo inay waashmaane ka yihiin inay maxaa la ydhahdaa beeraha sidoo kale ay beeraan shaqo hoosaadkii oo dhan ay qabtaan marka waxaa imanaysaa hafad bulsho oo boqol iyo soddon milyan marka lagugu soo fasaxo maxaa la dhahaa afartaadi milyan waa ku dhexlumaysaa halkaa markaa khatar amni baa ka iman karta dadkii ma kala saari kartid waxay u socdaan inay intelligence yihiin in ciidan lasoo dirtay yihiin in shaqaale caadiya yihiin in dad normala yihiin ma kala garan kartid somalilandna mala awoodda ay ku kala kaantaroosho culayska intaa leg sidoo kale waxaa jira damac taariikhiya oo aanay etoobiya qarsan oo boqortooyooyinkoodii hore ay aaminsan yihiin oo dowladdooda hadda joogta ay maanta ay aaminsan tahay oo ay ku sheeganayso qaybo badan oo ka mid ah dhulka somalilan waxaa jira haddaynu eegno oo adis ababa museum oo kale waxa yaala bychartis ama ama khariirado lagu muujiyey dhulka saylac inay iyagu sheeganayaan sidoo kale ay sheeganayaan jasiiradda sacaadadiin oo ay leeyihiin shan iyo toban kuna sano ka hor ciise hortey waxaa ka jiri jirtay boqortooyo la yidhaahdo saldanate oo aan anagu lahayn marka damacaa taariikhiga guunkii isaga laftiisu wuxuu shaki gelin karaa ama uu khatar ku yahay amniga somalilan dhinaca kale xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa soo dhoweeyey is-afgaradkan waxaanay xukuumadda ugu baaqeen in qodobada rasmiga ah ee heshiiskan ay hor keenaan golayaasha baarlamaanka murashax madaxweyne xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo toddobaadkan horraantiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay xukuumaduhu heshiis way geli karaan laakiin waxaa waajiba inay golayaasha keenaan gaar ahaan inta badan dastuurkaa tilmaamaya halka la keenayo waxaanay u badan yihiin golaha wakiilada marka taa maadaama ay dhacatee goluhu goluhu iyagoo dadka ka wakiila oo annaga naga wakiila oo shacbiga ka wakiila taa iyagaa laga rabaa inay waajibkooda ka gutaan haddii la yidhaahdo waan soo dhoweynaynaa dalka somalilan wax kastoo dani ugu jirto waxaynu ugu doonaynay kob iyo soddon sannadood ictiraaf ictiraafkii aada baynu ugu farxanay markii la sheegay laakiin hadallo badan oo iskhilaafsan baa ka daba imanaya wixii medmedowe ku jira golahaynu u daynaynaa inay ka saaraan
magaalooyinka waaweyn ee somalilan badiba waxaa ka dhacay bannaanbaxyo lagu taageerayo heshiiskan is-afgarad ee dhex maray etoobiya iyo somalilan sidoo kale waxaa jira bannaanbaxyo liddi ku ah heshiiskan oo ka dhacay magaalada boorama xamse cali jeesto v o a hargeysa